إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta alfurqaan ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar khasaaro sababay ku qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalka u jiiray gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay qarax lala beegsaday ciidamada xabashida itoobiya ayaa ka dhacay duleedka degmada bardaale ee gobolka baay kooxo hubaysan ayaa dalka koonfur afrika ku dilay mid ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ka xamaasha gudaha dalkaasi dowladda federaalka ayaa qirtay in qaar ka mid ah dowladaha shisheeye ay joojiyeen duulimaadyadii diyaaradahooda ay ku imaan jireen magaalada muqdisho siyaasi ku nool magaalada muqdisho ayaa ka hadlay saamaynta dhaqaale ee ay dowladda federaalka ku yeelanayso digniinaha amniga la xidhiira ee ka soo baxaya safaaradaha reer galbeedka ee degan xerada xalane ee magaalada muqdisho dowladda maraykanka ayaa qorshaynaysa in fiisaha dalkeeda ay ka mamnuucdo waddamo ka mid ah caalamka islaamka oo ay soomaaliya ku jirto in ka badan toban ruux ayaa ku dhintay duqaymo culus oo diyaaradaha ruushka ay ku garaaceen dalka yukrain warka duhur waxaad sidoo kale ku maqli doontaan warbixin aynu ka diyaarinay xaflad ay ku qalanjibiyeen in ka badan labaatan arday oo dhigta macadka albayaan ee magaalada jirib gobolka jubbada dhexe إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalinimo sabti ah taariikhda hijrigana waxa ay ku beegan tahay siddeedda bisha sagaalaad kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan siddeedda bisha saddexaad sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka ee miilaadiga ah ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa maanta weerar qorshaysan ku qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalka u tiilay gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dharaar cad ayaa dagaalyahanno dhiiran oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay weerar ku ekeeyeen fariisin ciidanka maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada baydhabo weerarkaasi waxaa ku dhintay laba askari oo ka tirsan ciidamada la weeraray dagaalyahanada shabaabulmujaahidiin ayaa soo furtay laba qorin oo ak fordyseven ah gobolka bay waxaa sii xoogaysanaya weerarada ka dhanka ah ciidamada maamulka koonfur galbeed kuwa dowladda federaalka iyo kuwa etoobiya saacadihii la soo dhaafay ayay ahayd markii ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay qarax la beegsadeen ciidamo ka tirsan xabashida itoobiya oo marayay duleedka degmada bardaale ee gobolka baay lama helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay qaraxaasi kooxo hubaysan ayaa dalka koonfur afrika ku dilay mid ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ka xamaasha gudaha dalkaasi warkan waxaa noo diyaariyey oo noo soo jeedinaya waryaheena cali aadan xasan dalka koonfur afrika waxaa lasoo warinayaa inuu ka dhacay dil loo geystay mid ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalkaasi dilka ganacsadaha soomaaliyeed ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay xaafadda jo slof magaalada port elizabeth oo ka tirsan dalka koonfur afrika burcad hubaysan ayaa ganacsadahan ku weeraray goobtiisa ganacsiga iyagoona halkaas uu dambeynta ku dilay waxaana sidoo kale dhac u geysteen hantidii u teelliyay xarunta ay kusoo weerareen ganacsadaha dadka soomaaliyeed ee ku nool koonfur afrika ayaa la kulmay dil iyo dhac joogto ah iyadoo dilka soomaalidu ay ka noqotay dalka koonfur afrika mid maalinla ah si kastaba ha ahaatee dhibaatada loo geysto soomaalida ayaa sii socota taas oo muujinaysa inaysan jirin cid wax ka qabata dilalka joogtada ah ee dadka soomaaliyeed ee halkaas ku nool
dowladda federaalka ayaa qirtay in qaar ka mid ah dowladaha shisheeye ay joojiyeen duulimaadyadii ay ku imaan jireen magaalada muqdisho faahfaahinta warkan waxaa noo haya waryaheena maxmed khaasim iyadoo dhowaan uu maraykanku soo saaray digniin ah in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u suuragal tahay in weeraro ay ka fuliso magaalada muqdisho ayaa waxa ay taasi saameyn ku yeelatay dowladda federaalka qaar ka mid ah shirkadaha duulimaadka ee dowladaha shisheeye ayaa waxa ay joojiyeen duulimaadyadii ay ku imaan jireen magaalada muqdisho waxaa arrintaasi xaqiijiyey farduusi cismaan cigaal oo ah wasiirka gaadiidka ee duulista hawada ee dowladda federaalka iyadoo dhanka kala xustay in shirkadaas aysan wax xiriir ah lasoo samayn dowladda federaalka ayna si iskood ah u joojiyeen duulimaadka kolle dee dalku dagaal buu ku jiraa in muddo ah daruufuhuna mar walba way kala duwanaayeen wayna isbabedelayeen dhinaca internationalka iyo safaaraduhuna mar walba dee digsinimo way soo saarayeen oo way way sameeyaan si joogtaaba digniimo usoo saaraan digniinahaasna dee waxna waa wax jira waxna waa wax intelligence ay helayaan iyo ka hortag xooga noocaasaan helidaah laga hortaga camal ay inta badan usoo saaraan way jirtaa waa run diyaaradihii imaan jiro internationalka ahaa markay arkeen digniinta kasoo baxay safaarada qaar kamid ah laakiin laba diyaaradood ayaa si gaar ah arintaas u saamaysay waana saa sheegtay waa diyaarada qatar iyo wadanka qatar leeyahay iyo turkish airline ma nala soo xariirin diyaarada turkish airline wakti dambe oo haneyn ahay soo kacda anagoo hurudno soomaaliya wakti laga hurdo ayay turkiga kasoo kacdaa markaan waa berisanay oo waagu beriyay ayaan ogaanay flightki in la kansalay markaan la xiriirnayna waxay noo sheegeen in tareedkaas ay maqleen inuu jiro dartiis ay u kansaleen arrintan ayaa kusoo aadaysay xilli dowladda federaalka xubnaheeda kala duwan ee ku sugan magaalada muqdisho laga dareemayo baqdin xoogan oo ku aadan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliso magaalada muqdisho weerara aada u xoogan ay ku gumaada dad badan oo ka tirsan dowladda federaalka taas oo maalmihii lasoo dhaafay la wareegtay deegaano badan oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe islamarkaana kaabiga ku haya magaalada muqdisho waana waxaa suuragal ka dhigayaa in dowladda federaalka walwal iyo walaac xoogan ay ku dareento gudaha magaalada muqdisho siyaasi ku nool magaalada muqdisho ayaa ka hadlay saamaynta dhaqaale ee dowladda federaalka ku yeelanayso digniinaha amniga ee ka soo baxaya safaaradaha reer galbeedka ee degan xerada xalana ee magaalada muqdisho markaan waxaa diyaariye farxaan cali brofesor yaxya sheekh caamir oo ka mid ah siyaasiyiinta ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa ka hadlay saamaynta dhaqaale ee ay dowladda federaalka ku yeelanayso digniinaha amni ee ka soo baxa safaaradaha reer galbeedka ee deggan xerada xalane ee magaalada muqdisho wuxuu sheegay in dhaqaalaha soo gelaya dowladda federaalka uu hoos u dhacayo maadaama ay baaqanayaan diyaarado imaan jiray wufuud shisheeye oo heshiisyo la geli lahaa dowladda federaalka iyo arrimo kale wuxuu tilmaamay inaysan safaaradaha shisheeye ee dalka jooga soona saara digniinaha amni aanay dowladda federaalka siinaynin dhaqaalaha kaga baaqday digniinta ay soo saaraan haddii aanay dhicin weerarada ay ka digeen beenadka saamayn dhaqaalaa ka dhalanayso diyaaradaa istaagaya safaro badanaa istaagaya wufuud imaanaheeda heshiis la geli lahaa ama ganacsato oo wadanka imaanaya inay maal gashata rabtaa dib u dhacayso waxyaabahaasoo dhan ba dhibaata ii keenay haddii keenis waa dhihi karaa riboorkan cidda bixisay been waaye mana jiraan waxyaabahaas hadda an nafti aan hubo waay taas ina ina laakiin waa beeni karaan dhibaato dhaqaale iyo siyaasadeeda keeni wadanka hadda xamar amni maaha ay sheegahaan soo ma khataraa jirto waa dhici kartaa inay wax ogaadeen oo dhaqaale xumo maana diyaaradda landifiyaa laga qaadi lahay markay soo degto tikid kasta oo lagu raacayo waa la cashuuraa soo ma dakhliga already ku baaqda iyaga maa siinaya dakhligaas haddaba hadalka brofesoorkan ayaa yimid kadib markii uu hakad ku yimid isku socodkii duulimaadyada muqdisho taa oo ka dambaysay markii maraykanku uu sheegay in muqdisho ay ku soo wajahan yihiin weerarro ka yimaada dhanka mujaahidiinta al-shabaab geesta kale warmurtiyeed saacadihii laga yimid ka soo baxay xafiiska dowladda federaalka ayay ugu hanjabtay bulshada ku dhaqan muqdisho waxayna ku sheegtay in cid allaale oo lagu arko faafinta hadallada amni darada keenaya ay xabsi u taxaabayso iyadoo taa beddelkeeda dowladda federaalka ayaan awoodin wax ka qabashada qalqalka amni ee shisheeyaha ku sugan xalane uu ku baahiyey baraha bulshada ayaa waxaa dhanka siyaasiyiinta qaar ee ku sugan dalka sheegayaan iska baddaa inuu wax ka qabto e uu xasan sheekh maxamuud awoodin inuu tago xalane oo ka mid a dhulka uu ka arrimiyo sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena cabdalla mukhtaar dowladda maraykanka ayaa qorshaynaysa in fiisaha dalkeeda ay ka mamnuucdo waddamo ka mid a caalamka islaamka oo ay soomaaliya ku jirto madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa qorsheynaya inuu soo saaro wareegto amraysa in la diido in dadka kasoo jeeda wadamada dhaca caalamka islaamka ay helaan fiisaha dalkugalka maraykanka tallaabadan oo qeyb ka ah iskudayada uu trump ku doonayo inuu ku sugo amniga maraykanka dhanka kalena ku cadaadiyo muslimiinta mas-uuliyiin ka tirsan waaxda fiisaha ee wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay suuragal tahay in go-aanka kama dambaysta ee la xiriira wadamada aanay dadka kasoo jeeda heli doonin fiisaha maraykanka uu soo bixi doono toddobaadka soo socda waxaana la helayaa dalal ay suuragal tahay inay ka mid yihiin dalka afghanistan ee mareykanka lagu jebiyey dowlad islaam ahna laga dhisay ayaa kaalinta koowaad kaga jira wadamada aanay dadka ku nool heli doonin dalkugalka mareykanka waxaana xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda mareykanka oo c n n la hadlay xaqiijiyeen arrinkaas sidoo kale waxaa ka mid ah dalalka la filayo in donald trump uu saaro dalalka mamnuuca ka ah in dadka kasoo jeeda helaan dalkugalka mareykanka wadanka soomaaliya oo uu mareykanku ku joogo duulaan milatari oo uu kaga soo horjeedo in dalka lagu soo rogo ku dhaqanka shareecada islaamka bakistan iyo iiraan ayaa iyaguna la saadaalinayaa inay ka mid yihiin dalalka ku biiraya liiska wadamada aan heli doonin fiisaha dalkugalka mareykanka waxaana muddo xileedkii hore ee trump uu sidan oo kale u go-aamiyey in wadamadan dadka kasoo jeeda aanay heli doonin fiisaha mareykanka
in ka badan labaatan arday ayaa ka qalan jebiyey macadka albayaan ee ku yaala magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah jubbada dhexe xaflad heer sare loo soo qabanqaabiyey oo ardaydaasi loo qabtay waxaa nooga qayb galay waryaheena cabdisamad warbixintan ayuuna ka diyaariyey
وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية ثم الوصوف تضيع luuqadi waa fakar hadla fikirkuna waa luuqad aamusan luuqadda ayaana lagu tilmaamaa inay tahay mucjisada weyn ee waadanaha awoodda ugu leeyahay inuu ku cabbiro mashaacirtiisa ku meel mariyo afkaarta iyo waxa uu aaminsan yahay qof kastana qofka uu ka fasaaxo badan yahay waxay uga dhowdahay in warkiisa la fahmo laguna qanco luuqadda carabiga waxa ay ahmiyadda ugu weyn ugu fadhisaa muslimiinta maxaa yeelay waa luuqadda ay ku qoran yihiin kitaabka qur-aanka kariimka iyo sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam rukniga ugu weyn towxiidka kadib oo ah salaada ayaan ansax noqonaynin iyadoo aan lagu hadlin luuqadda carabiga makaanada iyo darajada aanay jirin luqad kale oo la wadaagto carabiga waa inuu allaah u doortay inuu ku soo dejiyo waxyiga qur-aanka kariimka nebiga lagu soo khatimay rasushana wuxuu ahaa rasuul ka soo jeeda carabta gaar ahaan quraysh allah subxaanahu wa tacaala ayaa fasaaxad iyo xeeldheeraan uga markhaati kacay luuqadda carabiga waxaana kitaabkiisa qur-aanka uu ku sheegay in qur-aanka lagu soo dejiyey af carabeed oo weliba aad u cad luuqadda carabiga ama luuqadda daadka waa ay ka duwan tahay luuqadaha kale oo ay ku hadlaan dadka dunida ku nool marka laga eego jawaanib dhowr ah sida mufradaadkeeda oo badan xuruufta ay la gaarka tahay sida xarafka doodka fasaaxada oo wax ku gaara aanay jirin iyo in dhowr eray ay mar keliya wada cabbirayaan hal micno taasoo ka tarjumaysa xeeldheerida luuqaddan iyo maqaamkeeda maadaama fahamka luuqadda carabiga uu asal u yahay in la fahmo qur-aanka iyo sunnaha waxay culimmada muslimiinta tilmaameen inay waajib tahay in la barto luuqadda carabiga si qofka uu guto waajibaadka diineed ee saaran sida salaadaha xajka barashada cilmiga sharciga iyo wixii la mid ah maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakatu shabaab ulmujaahidiin ayaa isagoo ka duulaya arrimahan iyo kuwo kale oo la xiriira muhiimadda ay barashada luuqadda carabiga u leedahay dadkeena ayaa waxa uu wilaayadka islaamiga ah maktabkan ka hirgeliyey gooba si gaara tarkiiska loogu saarayo barashada luuqadda carabiga waxaana ka mid ah machadka albayaan ee magaalada jilib jubbada dhexe
البيان البيان البيان معهد قد فاق كل معهد xaflad ballaaran oo si heer sare loo diyaariyey islamarkaana ay ku qalin jebinayeen shan iyo labaatan arday oo wiilal iyo gabdho ka kooban ayaa waxa ay ka dhacday howl si qurux badan loo diyaariyey oo ku yaala bartamaha magaalada jilib albayaan ayaa xafladan waxa ay ku maamustay shan iyo labaatanka qalin jebinaya oo noqonaya dufcadda labaad ee uu soo saaro machadkan waxayna qaateen laba shahaado oo kale ah diblooma filculuumi alcarabiya darajadeeda koowaad iyo dibloomada filculuumi alcarabiya darajadeeda labaad ugu horeyn mudiirka albayaan ustaad cukaasha ayaa warbixin kooban inaga siinaya xogta ardayda qalin jebinaysa iyo risaalada uu machadka albayaan ee maktabka tarbiyada iyo tacliimta hoostaga xambaarsan yahay sidaad arkayseen macadka xafladiisii ay ku soo bandhigeen dufcadii labaad ee macadka uu soo saaray dufcadan waxay ka koobnaayeen shan iyo labaatan arday toban gabdhaha iyo shan iyo toban wiilalah dufcadan labaad oo shan iyo labaatan arday ka kooban waxay qaateen laba shahaado shahaadada koowaad waxaa weeye dibloom fi lculuumi alcarabiya addaraja aluulaa iyo dibloom fi lculuumi alcarabiya addaraja athaaniya si guud waxaa weeye ardada waxa ay tarkiiska saarayeen luqadda carabiga qawaacidkeeda takalumkeeda macadkaasi ahaanba haddii macadka albayaan litacliimi luga carabiya aan tacriif ka bixinno macadku risaalada uu xambaarsan yahay waxa weeyaan in la dhiso jiil waxa weeye jecel waxbaridda iyo waxbarashada ru'yada iyo aragtida macadka uu tiigsanaya waxa weeyaan in la soo saaro arday ama arday leh xasiilo cilmi ah oo aada u ballaaran oo ku saabsan luqadda carabiga ama lisaanka carabiga ardayda albayaan xafladooda qalinjebinta waxay ku soo bandhigeen cardi aad u cajiib ah oo qaybo kala duwan ka koobnaa taasoo lagu muujinaya natiijadii dhowr iyo tobanka bilood ay luqadda carabiga ah barashadeeda u fadhiyeen وإني ونيابة عن إخواني أخص بالشكر للمعلمين الذين قاموا بترقيتنا وتعليمنا إلى مدارج العلم والأدب
أيها الحضور الكرام أيها المعلمون أيها الطلاب والطالبات يا من اجتمعتم اليوم احتفاء بتخرج كوكبة جديدة من طلاب لغة العربية كوكبة جديدة من طلاب لغة العربية في معهد البيان حياكم الله جميعا تعالوا نتأمل حال الصالحين في هذا الشهر لنقتفي أثرهم سرت في سمانا صالحات من البشر فخلت كأن في زمان أبي بكر مشاهد إيمان تذكرك الأولى ضوتهم سنين الدهر في سالف الدهر intii ay xafladda socotay ayaan ardayda qalin jebinaysay waxaan wax ka weydiiyey dareenkooda farxadeed iyo waxa ay hiigsanayaan ee ku saabsan luuqadda daadka magaca cabdiraxmaan waay cabdiraxmaan maanta halkan maxaa ka jira waxaa ka jira xalifaax waxaad dareemaysaa inuu macnaha macadka kusoo bixiy juhdi badan anigu waxaan kamid ahay ardadaasi ay soo diyaariyaan macalimiinta maxad albayaan jazaakum waxaan leenahay jazaakum allahu khayr jazaa waayahay imisaad carabiga baranaysaa aniga ka ahaanteeda iyo ardaha takharujaysa aan isku iskuna isku fasalka waxay taqriiban sano kaamil ah luuqadda carabiga waa weligey waan jeclaa waa luuqadda diinteena ay kusoo degtay waxaana jeclaa inaan ku fahmo waddo igu noqoto fahamka diinta wax badanna waan ka faa'iiday alxamdulilah haye bal maanta waa maalinkii qalinjebinta bal dareenkaaga farxadeed inooga waran lama soo koobi karo aad iyo aad waa fadli ilaahay waxaan u mahad celinaynaa macalimiinta dadaalka badan ugu soo bixiyeen jazaahum allahu khayran maxaad hiigsanaysaa waxaan hiigsanayaa inaan sii dhammaystirto safarkayga insha allah safarkaaga barashada carabiga nacam si fiican
anigoo ah rayaan axmed maxamed ka mid ah ardada ka qalin jebinayso macadka albayaan maanta waxaan waxaan aada ugu faraxsanahay xafladda maanta aa dhiganay iyo inaan ahamigayga gaaray anoo usoo sabrayay sanad inaa barto luqadda carabiga luqadda carabiga waxaan gaar ahaan uga hiidsaday inay tahay luqadda aa ku fahmi lahayn kutubta iyo xadiidya luqadda diinteena luqadda ay ku hadlayaan ahlu jannaha kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah ardaydii ka qalin jebinaysay machadka albayaan oo noqonaya dufcadii labaad ee uu machadkan soo saaro kadib dhowr iyo toban bilood oo ay waxbarashada luqadda carabiga ah u fadhiyeen
بلسان العربيات اهتدي لغات قد صاناها الله كما صاناها صانا تنزيل النبي الأحمدي warkan dhegaystayaal waxaad kala socotaan warbaahinta alfurqaan ugu dambayntiina in ka badan toban ruux ayaa ku dhintay duqaymo culus oo diyaaradaha ruushka ay ku garaaceen dalka yukrain ruushka ayaa gantaalo culus ku bartilmaameedsaday kaabayaasha tamarta ee dalka yukrain iyadoo militariga dalkaasina uu ku dhawaaqay in markii ugu horeysay ay adeegsadeen diyaaradaha mirij laba kun ee uu farsameeyo faransiiska ah si ay isaga caabiyaan weerarada raashka ciidamada cirka ee yukrain ayaa shaaciyey in ruushka uu dalkooda ku soo qaaday weeraro baaxad leh iyadoo seeriga digniinta laga maqlay inta badan magaalooyinka waaweyn ee yukrain wasaaradda difaaca ee ruushka ayaana dhankeeda sheegtay in ciidamadeeda ay weerar ku qaadeen xarumaha gaaska iyo tamarta ee dalka yukrain waxaa la sheegayaa in ka badan afar iyo toban ruux in ay ku dhinteen duqaymaha ay geysteen diyaaradaha ruushka maamulka yukrain ayaa warbaahinta u sheegay in ruushka uu ku soo weeraray lixdan iyo toddoba gantaal iyo boqol sagaashan iyo afar diyaaradood oo ah nuuca aan duuliyaha lahayn waxaana ay intaasi ku dareen in bartilmaameedkooda koowaad uu ahaa goobaha laga soo saaro gaaska dabiiciga ah duqayntan ayaa timid kadib shir madaxeed ay isugu yimaadeen hogaamiyaasha midowda yurub oo ka dhacay magaalada barasilis ee dalka biljamka si ay u xoojiyaan awoodda difaaca ee qaaradda iyadoo la eegayo isbeddelka washington ee mowqifkeeda ku aadan dagaalka ruushka iyo yukrain iyo xanibaadda gargaarka ee militariga ee kiev ayay dalalka yurub isku dayayaan in ay samaystaan iskaashi si ay kaga maarmaan maraykanka warkii oo dhegaystayaal idinkaga imaanayay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna xilligan halkaas inoo joogo ciddu warkan dhaafana waxa ay ka heli kartaa baraha internetka aynu ku leenahay